haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha sahre cabdi axmed ayaa soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intiinay shalay la socotay idaacadaheenna waxaa shalay markii uu aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka soomaaliya uu ka furmay kalfadhigii la rabay in lagula xisaabtamo hay-adaha amniga soomaaliya uu mar qura ka dhashay buuq keenay in guud ahaanba lasoo afjaro oo la joojiyey shirki xubnaha baarlamaanka ah ayaa ah qayb ahaan guddoomiyaha markii uu ku wargeliyey in saxaafadda aanan loo ogoleyn in gudaha ay ku jiraan inta uu socdo kulankaasi lagula xisaabtamayo xubnaha xukuumadda u qaabilsan ammaanka iyo sidoo kale saraakiisha amniga qaabilsan waxa ay keentay in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ay ka biyo diidaan markii ay diideen kadib cod loo qaaday cododkiina looga codbatay ayaa taasi waxay keentay in xubnahaasi sida ay sheegayaan xubnaha baarlamaanka islamarkaasina shaashadaha ka muuqatay ay is-hortaag ku sameeyaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo in shirka uu sii socdo haddaba markii intaasi ay kusoo gebagabowday kadib ayaa waxaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kula xiriiray inuu bal faahfaahin dheeriya iyo siday wax u dhaceen uu noo sharaxo dhegaystayaashana su-aale uga jawaabo mudane maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka ee kulankaasi goobjooga ahaa haddaba soo dhowow mudane maxamed cumar dalxa ugu horreyntii haddii aan aniga ku su-aalo bal waxaad sharaxaad naga siisaa sida ay wax u dhaceen iyo sida uu ku bilowday buuqa markii horeba zahro waa mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo inta kale ee hawada nagala xiriirta ama naga dhegeysanaysa kulanka runtii ka dhacay baarlamaanka wuxuu ahaa mid lagu ballansanaa ee la iclaamiyey xildhibaanaduna ay soo xaadireen kooramkana intii la rabay ay soo maartay ee xaadirtay ajendahana wuxuu ahaa in amniga maaragtay laga hadlo islamarkaana su-aalo laga weydiiyo hay-adaha amniga khuseeya oo ay taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo cidii kale looga maarmi waayo ama wasiiraha noqdaano ama gobolka banaadir allaha ka dhigay ayaa baarlamaanka ay maanta inay su-aalo weydiiyaan iyo wixii amniga maaragtay khuseeya laakiin iyadoo koramkiina uu buuxsamay baarlamaankana ajendigii la ogolaaday taliyaasha ciidamadana runtii saddexda xooga dalka soomaaliyeed iyo booliska iyo asliiftaba iyagana ay diyaar ku ahaayeen ayaa waxaa nasib daro dhacday in qodob kale oo uu soo bandhigay shir guddoonka ee uu yidhi xaafadu maadaama amni aan ka hadleyno amuuro sir ah ay dhici karto in meeshaa ay yimaadaan in laga doodo ayaan hatay saxaafaddu waxaan ugu baaqayaa inay iyagu banaanka ka ahaadaan tiibaa marka waxay dhalisay muran oo taana markii dambe ee isaga intuu cod geliyey shir guddoonka intii marka isaga maaragtay ku raacday iyada tira ahaan ay badnayd in saxaafaddu banaanka ay ka ahaato intii kale saxaafaddu inay joogto ama maaragtay rabtay iyo intii ka aamustay intaba iyagana ay ahaayeen kuwa marka codkii si aqlabiyad ah iyagana loogaga guulaystay marka uma aysan hogaansamin iyagana intii markii hore ee rabtay inay saxaafadda sii joogto waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay shir guddoonka hordhooftaan ama guddoonkaba sidaana kadibna ayba dhacdo in xataa ay bixi waayaan oo albaabadii iyagu ay xidhaan oo ay yidhaahdaan suxufii ama maaragtay warbaahinta t v ama wargeysyo ama idaacado intii meesha soo xaadirtay wax dibadda oga bixi kara ma jiraan taana iyadana ay sababtay in markii dambe ee shirka uu soo xiro guddoomiyaha baarlamaanka waa hagaag dhegaystayaal ayaa khadka ku jira dabcan su-aalo ku weydiin doona ku salaysan arrintan iyo iyo iyo xataa xildhibaanadu waxa ay ka qabanayaan balse haddaan su-aasha aan raba aan kugu horumariyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee federaalka ah dhowr jeer ayaa dhinacyo iska soo horjeeda buuq intay sameeyaan saas oo kale kulamo muhiim ahaa oo qaarkood go-aamo lagu gaari lahaa ama qaarkood la xisaabtan saas oo kale ee dhex mar lahayd xildhibaanada iyo golaha fulinta oo ah golaha dhinaca haddii la fiiriyo dowladda ee ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay noqotay sidaanoo kale mid buuq ku dhammaatay marka maxaa sal u ah in buuqyada noocaana ay soo noqnoqdaan oo ay ragaad geliyaan howlihii baarlamaanka waa mahadsan tahay zahra runtii wax kasta oo ku yimaada hadac ama sida aad tilmaantayba in maaragtay buuq iyo in qalalaase markaa hawshii baarlamaanka ama ajandihii la rabay in laga doodo oo ama go-aan laga gaaro in markaa baarlamaankii uu qabsan waayo hawshiisa waxaa sabab oo aanan meelna looga leexan karin ah in aan loo hoggaansamin sharcigii iyo nidaamkii u degsanaa baarlamanka oo ah xeer xeer hoosaadka kaasoo ay wax weliba isaga ay ku idil yihiin haddii xildhibaan isaga eeuu wato fikirkiisa inta uu isaga eeuu maaragtay xor uu yahay ama loo ogol yahay haddii isaga uu ka baxo xataa nidaamkii codka uu isaga ama dooda uga qayb qaadan lahaa sharcigii qaban lahaa haddii guddoonka isaga laftirkiisa habsami socodsiinta ee shirka iyo intii markaa kale ee khusaysa isagana ee la shaqaysa ama nidaamiyayaasha ama xogeyntu xataa haddii ay maaragtay ilaalada markaa golahu wixii xadgudub ku ah ama jebinaya xeerka tallaabooyinka la qaadi karo kulli waxay ku cad yihiin xeerka waxaa baarlamaanka uu leeyahay guddiyo guddi anshax oo asaga u xilsaaran keliya hadiiba ay barakama la ay gaarto oo xildhibaano oo iyaga inay ishortaag iyo inay qastaan ama wax un markaa lagaga hadli lahaa baarlamaanka si sharci ah oo ayaga isku dayaan inay carqaladeeyaan laftirkooda tallaabada uu qaadi karo shir guddoonka ayaa ku cad ama guddoonka meesha maaragtay wixii ka dhacayeen ee isaga iyo inta kale ee markhaati galka uu ah ee la waafajinayo nidaamkaas marka wax kasta haddaan yacni loo marin ama aanan la fulinin ama aanan la waafajinin nidaamkii xeer hoosaadkii iyo sharcigii annagana kala qabanayay qof weliba wuxuu rabo inuu iska sameeyo ayaa fududaanay waa tahay dhegeystahaan bal siinayaa waa hagaag dhegeystaha ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo dhaweeyo bal aragtidiisa walaal magacaygu waa axmed cabdi oo jooga muqdisho waxaan weydiin lahaa barfuro dalxa iyadoo dhibaato badan jirto magaaladii kala xiran tahay baarlamaankii laga suuhayo inay xal sameeyaan inay ayaga heshiin la- yihiin oo dhibaato badan kuma hayso ummadda waa tahay wuxuu ku leeyahay magaaladii oo kale xilxiran xaaladii oo xun maaragtay in baarlamaankii laga sugayo xalka ayaga dhexdooda is haystaan soo dhibaato maaha taasi uga jawaab dhegeystahaas waa mahadsan yahay horta kala xirnaanshaha magaalada baarlamaanka mas-uulka maaha iyo xildhibaanada taa waxaa wax laga weydiinayaa hay-adaha hawshaasi iyaga u qaabilsan maaragtay jidxirida dowladda dhinaca kale su-aashiisa baarlamaanka mas-uuliyad adag baa ka saaran in iyaga hawshii loo igmaday sidii loogu talagalay iyagaba ay u dhaafteen inay fuliyaan wax kastaba laakiin waxay leeyihiin maaragtay wanaag iyo iyo iyo xumaan dad maaragtay wax khalda iyo dad wax saxa baarlamaanka ama dad fikirkooda iyaga hadba maaragtay la toosan sax iyo khalad intaba waa jiri karaan laakiinse goluhu taan hadaayib waxaan u sheegay wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam kala haga oo hawsha oo isaga uu qabanayo dhammaan ay ku caddahay waxyaabaha eebaarlamanka haddaba aan mar kale aan kugu celinay ayaa waxay tahay ku dhaqan la-aan iyadu ay keentay wixii sharciga ahaa ee meesha yile ama loo baahnaa in loo hoggaansamo ayaa dad aan markaa baarlamaanka oo dhan loo nisbeyn karin ayaa iyaga ay ku tallaabsanayaan taa marka ciddii iyada ay mudneyd inay mariso dariiqii looga baahnaa iyada ama baarlamaanka maaragtay ooga qaban lahaa hadiiba ay jirato falal maaragtay lid ku ah inay sameynayaan sami usocodka maaragtay baarlamaanka iyo wixii baarlamanka isaga ee markaa ummadda mas-uuliyadii uu hayay ee ka hor imaanaya waa wax markaa looga fadhiyo in ay Waata.
qabtaan shaqadaasi dadka hoggaanka baarlamanka ama xilligaas ee shir guddoonka ah ama ah dadkii iyaga loogaga dambeeyey isla markaana ay marin kari lahaayeen maaragtay ee ee wadada markaas ee laga sugayo waxa markaa loo baahan yahay in wax laga qabto laakiin ma aha in baarlamaanka isaga fawdada uu raalli ka yahay waxa ay haddii ay markaas ay khaldamaanna ee isaga uu raalli uu ka yahay laakiin dad baa wax khaldi kara dad baa wax bixi kara taa marka wax meesha lagu kala saari kara ayaa ah midda hadiiba ay noqoto waata dhaqan la-aan aan ku sheegay wixii annaga aan ku heshiiska ahayn waa tahay inta dhegaystayaasha bal aan dib ugu noqonin waxaa jirta in een, markii la yiri golaha wasi- inta golaha baarlamaanka ay fadhiyaan oo arrintan ay ka doodayaan amaba een, wax laga weydiinaya hay-adaha amniga waa inaysan saxaafadda joogin taasi buuq markay keentay cod ayaa la geliyey codkii dhinacii markii laga codbatay oo codka la isku raacay hal dhinac dhinac ayaa buuqay ayaa la yiri arrintiin is hortaa ku sameeyey sida ayuu kulanka ku baaba'ay waxaanoo dhan soo sharciyo kama yaalaan oo sharciyo qoran oo dastuuri ah ma jiraan oo haddii la meel mariyo cod ama een xataa sidii dhacday oo kaleta shalay ee dhacdo een ciddii la dembigeeda lagu qaadi karo mase waa un ha socoto bahasha waa su-aal aada maaragtay ee runtii muhiim u ah oo waxa meesha ka dhacay oo dhan saldhig u ah saana ee, waa runtaada ee, baarlamanka nidaam ahaan iyo sharci ahaan waxay ahayd hadiiba ee ay qabaan fikir xildhibaano oo doonaya markaasi in ajendaha lagu soo daro sida xeerka uu qabo inay tiro ama ilaa iyo labaatan iyo toban wax ka badanba inay guddoonka u gudbiyaan saacad ka hor inta aanan furmin ajendahana lagu soo daro ayaa xeerka uu leeyahay Ee, haddii lagu soo darona kadibna in xildhibaanada loo iclaamiyo oo la yidhaahdo waxaa ajendaha aan ku biirinaynaa ee, ee, na maaragtay ee, mawduuca sidaas ah haddii ay tiro kale xildhibaano iyaga ee iyaga arrintaasi u cuntami weyda ay yidhahdaan mayane guddoonka waxaa u banaan in markaasi uu u bandhigo golaha oo ayaga ay inta haa le iyo inta maya tiribo in cod uu ku kala saaro haddii markaasi loo baahan yahay in midkood la qaato arrintani ma aysan dhicin iyadoo loo ballansanaa amniga in laga hadlo oona la isku waafaqsanaa ayaa meesha ee iyadu ay sarta ka quruntay oo ah saxaafaddu way joogaysaa iyo ma joogayso ayaa waxaa la rabay inay dooda ee, iyagu ay codsadaan inta rabto saxaafadda inay joogto ama inay baxdo midkood haddii qolada rabto inay baxdo oo iyada ay soo jeedisana qolo kale ay ku diidaan oo tiro xildhibaano intaa kale inay iyagu markaa labada dhinac ay cod ku kala baxaan halkaa shir guddoonka uu hawsha ka bilaabo waata sidii ku guulaysata la raaco ha joogaan hadday guulaystaana inay joogaan haddii u- oo iyaga maaya ma joogi maayaan la yidhaahdana sidii markaasi ee, iyadu markaa tartiib fikir-aan aqlabiyadada iyaga ay yeelatayna inay saxaafaddu ay baxdo laakiin arrintii waxaa dhacday laba khalad wama oo guddoonkii ku degdegay isaga markii hore ee inuu iclaamiyey inay baxaan oo lagaga habboonaa inay iyagu ay yidhaahdaan ayay ahayd ee, maaragtay xildhibaanada fikirkaasi qabo inay soo jeediyaan tan kale waxay ahayd xildhibaanadii inay joogaan rabay iyaguna markii eh, shir guddoonku uu codgelinayay ma ayan dhihin maya arrintaas loo codayn maayo annagoo iyadoonba loo codayn ayaa waxaan qabnaa sirtatan iyo sidatan ma ay yeelin waxay ogolaadeen in cod la geliyo waa garta markii codkii iyaga aqlabiyadii laga helay lagaga guulaystay ayay waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay ishortaagaan oo ay yidhaahdaan saxaafadda bixi mayso oo albaabadii xataa oo ayaga ay ka xirteen oo hadday bixi lahaayeen xataa saxaafadii ay u diideen iyo maaragtay ee, intii kale waxaa marka meesha haddana ee in guddoonkii uu ku degdegay oo aanan xataa weydiisanin isagoo sharci u leh inta uu loo arko inay si maaragtay ee aan munaasab ahayn ee iyaga ay u buuqayaan ama ay samaynayaan ee een Waa is-hortaag gartay.
tartamay socodkii howlaha baarlamanka inuu isagana guddoonkii halkii oo iyaga ama guddiga anshaxa iyo uu la kaashan lahaa ama la tashi uu gelin lahaa waxa socdo isla markiiba isagana wuxuu qaatay go-aan inuu shirkii soo xiro taana lagu degdegay ayadoo nasiib daro oo ay joogaan dadkii ama saraakiishii ee sarsare ee ayaga lagu martigeliyey oo amniga ka socday oo diyaar uu ahaa in wax laga weydiiyo xaaladda amni taasina ay runtii niyad jab iyo ay ku noqotay xildhibaanadii kale nabar jabna ay ku tahaybo baarlamaanka sidiisaba yani howlihii isaga loo igmaday waa garta si fiican dhegaysto kale ayaa khadka dhinaca magaalada muqdisho ku jira dhegaystayaashan jeclaan lahaa fursadaha ugu badan inaan siiyo soo dhowow walaal magacaa ku bilow su-aal iyo aragti waxaad qabtidba waa mahadsan tahay sahro waa u mahad celinaa xildhibaan professor dalxa waxaan rabay inaan su-aal weydiiyo sidoo kalena tala aan soo jeediyo su-aasha aan weydiinayo xildhibaanka waxay tahay wixii maanta ka dhacay baarlamaanka waxay niyad jebiyeen shacabka soomaaliyeed maadaama ay arkeen xildhibaanadii oo murmaya qaylinaya qaarkood al-shabaab isku tilmaamaya xildhibaan dalxasow ma muuqato inaad gabteen mas-uuliyadda ah inaad matashaan shacabka soomaaliyeed maadaama idinka dhexdiina aada u baahantihiin in laydin kala qabto laydin kala celiyo midda aragtida aan soo jeedinayo waxaan jeclaan lahaa inaad intaas iigu ekeysa dhegeystayaal badan ayaa khadka aada ugu soo jiro oo usoo beegsanaya marka aragtidaada haddii intaan aan ka hadlayn aysan ka duwaneyn waa ka cudur daaran lahaa aad baad umahadsan tahay kuu jawaabo bal taasi
waa mahadsan yahay su-aashiisu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qur-aankiisa walaa taziru waasiratun wasira ukhra nafna dembiga iyada ay leedahay naf kale laguma xambaarayo baarlamaanka laba boqol iyo todobaatan iyo shan ayuu ka kooban yahay haddii toban xildhibaan ama labaatan xildhibaan xataa oo ayada ee ay ra'yigooda iyo fikirkooda uu markaa noqdo mid uu cuntami waayey ama habdhaqankooda maaragtay shacabka soomaaliyeed micnaheedu maaha in baarlamaanka soomaaliyeed oo dhan ay kasoo qaadaan oo ay yidhaahdaan taa waxay lamid noqonaysaa shacabka maalin walba dhibaatada ee dadka iyaga ka dhex wada ee problemka sameeya ee mushkiladaha ee wadanka la degi la-ay ayaga qayb ka ah haddaan idhaahdo shacbiga soomaaliyeed oo dhan waa shacbi fasahaad ah oo aan maaragtay ku maaragtay dhammaan aan ku maaragtay tuutaalayno inta wax samaynaysa ee qaladka ah meesha tan wax waa jiraan dad iyaga markaa fikirkooda ee iyaga keliya inuu shaqeeyo ayaga doonayay iyo dad mabda iyan wixii ay ay qabaan ee markaa ayaga ee rabay inay ku adkaystaan ayaa meesha ku murmay baarlamaankana ceeb maaha fikirka horta in lagu kala duwanaado iyo mabdaa laakiin in loo hogaansamo ayaa muhiim ah waxa anaga sharci ahaan meesha yaalla laakiin maaha in baarlamaanka oo dhan lagu ceebeeyo wax ay dadkina ah ay markaa ay ku taceen ama ay sameeyeen waa ta aad baad umahadsanta professor intaan bal dhinaca kaleto xildhibaan mudane maxamed cumar dalxa u gelin dhegeystayaasha kale su-aal ayaan jeclaan lahaan aniga aan ku weydiiyo bal si weynna loo hadalhayo taasi waxay tahay dadka in badan oo ka mida dhegeystayaashana soo waco waxay ku celceliyaan ama ay sheegaan in xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya golihii fulinta ama hay-addii fulinta ay xubno badan oo ka mida ku dhowaad lixdameeyey sida la sheegayo oo wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenna ay ku jiraan baarlamaanka laftooda in lala xisaabtamo ay ka dhega adeegaan laftooda ay yihiin kuwa maaragtay baarlamaanka haddii sharciyada qaarkood la keeno in lagula xisaabtamo la rabo dabcan waxay noqonayaan majority amaba waxa loo yaqaano tiro badan taasi sidee ayay marka u sayteynaysaa xataa la xisaabtankii aada la xisaabtami laheedeen xukuumadda lafteeda maadaama golo wasiiroo badan sida la leeyahay ay ku jiraanba baarlamaanka waa mahadsan tahay zahra horta had iyo jeer waxaa aada maaragtay tirada baarlamaanka ka sokow ee wasiirada ku jiraan wasiir sidee xildhibaan uu ku noqon karaa ayaa inta badan iyo dhaca inta maaragtay fikirkan oo kala qabta ayay u badan yihiin annaga baarlamankan naguma aha wax hadda maaragtay ugu baama maaragtay inuu noqdo xildhibaan maaragtay wasiir ilaa iyo imbagaasi ayaa soo socotay oo baarlamanka mar baaba gudaha keliya laga qaadan jiray markii dambe banaankan in laga qaadan karo gudahan in laga qaadan karo taa maaragtay golaha laguma eedeyn karo waa wax qoran oo dastuurka in wax laga bedelo oo imaanayso dastuurkana haddee baarlamanka weli qabyatir ayuu agtiisa uu ku yaalayo waxaa soo maray maaragtay gacan odayaal xataa ee ayaga waxay ka jeysan karaan iyo ciddii kale iyada ra'yi ay ka qabto laakiinna ma aha wax hadda baarlamaanka isaga samaystay ama isaga jeclaysiiyey haddiiba wax laga bedelayana waxay u taallaa maaragtay sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka iyo ciddii gacanta ku hayso waxaa marka laakiin meesha taalla ayaa waxay tahay zahra wasiirku isaga ayay ku xiran tahay damiirkiisa lacagda ummadda iyo waxa dhib ku ah haddii laga hadlayo sida isaga uu fikirkiisa waxa uu aaminsan yahay uu cabiro ayaa isaga ay ku xiran tahay marka golaha uu fadhiyan annaga xildhibaan ayuu noogu fadhiyaayay annaga wasiir umama naqaan xilligaas waa nin maaragtay xildhibaan ah oo cod leh oo wixii isaga oo baarlamaanka uu gaaro uu ku qalan yahay markuu xukuumadda uu fadhiyana halkaasi uu wasiirnimadiisii isaga iyo golaha wasiirada wixii ra'yi iyo wixii talo nin waliba sida uu ku ahaa golaha wasiirada ayuu golaha shacbina imaanaya hadduu kursi buuxiya iska ahaa markuu meesha fadhiyo oo isaga keliya ee isaga wixii meesha hadba loo maaragtay soo meeriyo oo iska soo qaadan jiray baarlamaankana wixii isagoo sita ayuu imaanaya kolleyba wasiirka hadduu halkaana ra'yi ku lahaa tala ku lahaa golaha fulinta markuu dhex fadhiyeyna halkaana cid u diidaysa mala markuu xildhibaan u yahay inuu ra'yigiisa uu cabiro dareenkiisa iyo mabda-iisa iyo mas-uuliyadda ka saaran ee isagoo marna xildhibaan u dhaarsay marna wasiir uu dhaarsay weliba oo laba dhaar qoorta ugu jirta madaxweynaha waxaa soo doortay waa golaha shacabka iyo aqalka sare horey golaha shacabka keliya usoo dooran jiray maadaama aqalka sare lagu soo biiray laakiin xukuumadda golaha shacabka keliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha macal barnaamijkiisa siyaasadeed baarlamankana inuu ka doodo oo wasiir wasiir la xisaabtamo hadduu doonana maaragtay uu u yeerto kulli waxa waaye waxaa la siiyey awood guddiyo ayuu leeyahay baarlamaanka oo u dhigma kulligooda wasaaradaha dalka ka jira oo uu awoodiisa oo isaga hadba tallaabada uu ka keeno oo uu maaragtay xildhibaanada ayaga guddiyadaasi ay kusoo raacaan wasaaradaasi maaragtay in la mariyo maaragtay wixii iyadu markaa iyadu ay leedahay maaragtay wanaag iyo xumaan laakiinna hadda baarlamaankii oo dhan waxaa moodaa in loo nisbeynayo inay xukuumadda jeebka ku sidato baarlamaanka la yidhi waxanto in yidhahdo xukuumaddu ku milmay taa waxaanu arkayaa in baarlamaanka dhexjiraad ay ku tahay xildhibaanada laftirkooda ku doodayo ma isma oga mooyaane iyaga ayaa laftirkooda ee iyaga ee maaragtay qiimo tiraya oo ayaga ka qaylinaya dad iyaga ayagoo fadhiya ay ka adag yihiin inay u istaagaan ayaga isku keenayo taa laftirkooda inay xildhibaanada wax caaradayo ee had iyo jeer xukuumadda xukuumadda iyo madaxweynaha un keliya taargagaraysanayo inay iskaga haraan baan jeclaan lahaa awoodooda ayaga lasoo baxaan ee sharciga siinayo ay kula xisaabtamaan hay-adaha dawladda aad baad umahadsantay dhegaystaha ugu dambeeya oo london naga soo wacay halkaad joogtid iyo dabcan su-aasha aad qabtid bismillahi raxmaan iraxiim cibu axmed daahir xoro waxaan kasoo hadlayaa magaalada birmingham ee wadanka u k haye hore u socod waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka xildhibaanka is-hortaag ku sameeya shaqada xildhibaanada maalintaas anjadaha u yaala muxuu ka qabaa xilhoosaadka ama sharciga baarlamaanka u yaala haddii uusa ka qabo sharci uu ka yaalade weli maanan arag adigoo ku qaadaya maxaa dhacay oo ad ugu qaadi weyseen midda kale guddiga amniga baarlamaanku ma uusan xaq u lahayn intaan la horkeenin ka hor baarlamaanka oo dhamaystiran intaan la horkeenin hay-adaha amniga ma uusan xaq u lahayn inuu asagu iskiis gooni ula fadhiisto oo isxilqaamo oo wareysto oo maaragtay ajendaha intaan la gelin ka hor oo u keeno baarlamaanka waxyaabo cad oo lagula xisaabtami karo guddiga amniga ma waysan u keeni karin baarlamaanka mase guddiga amniga baarlamaanku asiga laftirkiisu maba shaqeeyaba intaasaan weydiin laha xildhibaanka tan hore haddii xildhibaan isaga uu sameeyo arrin ka dhan ah maaragtay sharciga ma qabanayo miyaa maaragtay xeeroosaadka maxaa laga qaban karaa ama haddii ay tahay su-aashiisu haa baarlamaanka wuxuu leeyahay guddi anshax haddii wax anshax xumo ee uu la yimaado iskaba daayo ficil ah hadduu labis aan munaasab ahayn ee hadduu baarlamaanka isku dayo isaga inuu la yimaado isagoo mathalan dharka isboortiga huban ee inuu maaragtay yimaado golahu waxaa xaqay uleeyihiin guddiga anshaxa inay banaanka u bixiyaan oo ay yidhahdaan kaga tag meesha haddii uu diido saddex jeer ee la yidhaahdo ka baxne sirgudoonka wuxuu awood u yeelanayaa iyo nidaameyaasha baarlamaanka inay ilaalada baarlamaanka ay u yeeraan ee xildhibaankaasi banaanka loo saaro sidaa ayaa si lamid ahna hadduu ficil ama uu ku kaco oo baarlamaanka ka dhan ah ama carqalad ku ah baarlamaanka maaragtay habsamey socodka ee hawshiisa ayaa sidoo kale shirgudoonka digniin inuu siiyo hadduu ku qaadan waayo digniintaasi xataa ay keento in maaragtay inuu baarlamaanka buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo maaragtay is-hortaag badan ee isaga uu la yimaado ama in kaleo isaga lamid ahba ee timaada ayaa wadadaasi maaragtay uu marin karaa waana wax sharciga oo aanan ahayn wax markaa meesha maaragtay saacadaasi awood maaragtay gaar ah ula soo baxayo guddoonku balse laakiin haddii xataa ee aanan xildhibaan soo shaqa tegin ee iskaba dhaaf ee hawsha loo igmaday ee uu isagana uu sameeyo maaragtay mas-uuliyad xumo wuxuu yeelanayaa oo xeerka uu qorayaa haddii intaasoo fadhi ama jira cayiman ee kalfadhiya uu soo istaagi waayo in xubinnimadiisii oo dhan meesha ee isaga uu ku waayo shalay ciddii isaga ee soo dooratay ama isaga ee matalayay in dib loogu celiyo in kursigiisa ay qof kale oo munaasib ah inay ayaga ay usoo doortaan oo ay baarlamaanka waa tahay ee ayaga si u matali lahaa ee iyagoo madax banaan ay keenaan aad baad umahadsan tahay ugu dambayntii bal markaa si kooban iigu sheeg goormaa la ballamay oo kalfadhigii maanta idinka burburay la filayaa inaad kiisa kale isugu imaadaan si maaragtay la xisaabtankii iyo howlihii aad wadeen aada horay usii gashaan wasaarata guddoonka baarlamaanka isagaa awood ilaahay ka sokow u leh inuu iclaamiyo maalinta haddana laiskugu imaanayo golaha annagu haddaan nahay xildhibaanada hadba maaragtay sida ay nagu soo gaarto fariinta ee guddoomiyaha iyo ciddii kale ee isaga markaa ee u u maaragtay xilsaaro fariintaasi ama codaynta wixii markaa isaga ajendaha ee markaa noo yaalana soo sheegayo aad baan kaaga mahadcelinaya waktigaaga waad mahadsan tahay xildhibaan dalxa sidoo kale zahra adigii v o a iyo ee nagala qayb gashay guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta barnaamijka waxa aynu ku eegnay aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka soomaaliya oo shalay buuq xoogan uu hareeyey kalfadhigii la rabay in la isugu yimaadana lagu joojiyey kadib markii buuq uu ka dhashay in saxaafadda gudaha ay joogaan amaba ay ka baxaan kulankaasi barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahad celinayaa profesor maxamed cumar dalxa oo ah mudano ka tirsan baarlamaanka joogayna shalay kulankaasi markii uu gebagaboobayay iyo buuqiisaba intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabad gelyo